talafiyaa waan i nabad dhugunsidyaal meel kastoo isin roogdaansi kasta oo nin dhugunsidaasaan hakdhawacda mar kale jimaadun dhiibtii koowaad mareegda taariikhda faneed ee usilay haldoor al abwaan maxamed xasan cusmaan canjeex waana naqdaas dheebtii tum-i koowaad ee barnaamijkii un unka magadarni adiina ma oshiidi toddobaadkun mayba bilaawaane kufaaladowka rugcadaaga eedka qiimaga ankale bulshadun dhatiye waana eh haldoor lan hilmaamo korno taariikhdana baal dahab ee kuku jara deegaanadun dadyo sidii usan dhiirigeliilahay hamiin ii geena wakhtigii inkabii sidiio horumar fayla andeeri lahaayeen dadkun usa o suubi ruwaayado heese eed an badan oo usa suubi wakhtigiiyo jartii dowladdii dhexe ee soomaaliya ilaa iyo geekana anteegin weliba kaloo abwaanka usa suubiyay alifmayka geeka la qorohay ee yaala beledkun baydhabo buugaagtana ka qoron dadkaniyo isticmaalohayan abwaan maxamed xasan cusmaan canjeex weliba waa abwaan haldoore oo daman badan wakhtishay masdhantiis iyo hoogshay oon huri dadka deegaanadun degaaw ee an dhexooya lamaada weba jubbi i shabeelle i doojo on la tartama lahaayeen soomaalida intiya kale ilow adina mooshiidii abwaan maxamed cusmaan canjeex weliba waa qoraawal badan ha ku qori taariikhda arlaada i sidii lanshal deganaaya dhulka weliba eedan gorday taariikhdii yeelahayti soo jireenkii abku ab deegaanadun wakhtigii shishal gadiisanaayey ee gumaysiga i gumaysiga ku hor abwaanka weliba ka dhaladay degmada afgooye sannado markii hayti kun sagaal boqol afartan iyo sideedii taariikhda abwaanka usiniinku sheekooyi doono abwaan maxamed cusmaan canjeex madna weliba waa siyaasi haqobadi xiriir sheelgadiisan wasankii iyo jartii dowladdii madsiyaad bara ee hayti dowladdii xukumaasi waddankun muddada kow iyo labaatanka sano iyo wakhtigiiyo duntii ee waddanka uusagali fowdadii siyaasadda ee arlaada kii hoog badan qobsadaay wali jaray ruwaayadi i heese eedan badan oo usa qori abwaanka haldoorka maxamed cusmaan maxamed xasan cusmaan canjeex oo ku tarjumow qadiyadda dadka degaaw koonfur galbeed haanaso hata hooba'da dhugunsata ka aalaasa ini hata marxaladun la roogo ku tarjumaayaan waana ku hadalaayaan sida ruwaayadii deel iyo miim oo ereyadiya i masqantiye io sheekadiya bu usu lahay taasoo abwaanka ujeeddada usu ku lahay unku warrami idaacadda warsan iyo oo usu sheegi ini hees kasta io ruwaayad kasta oo alifaaw ruwaayad kasta io hees kasta usa alifaaw ama abwaanba alifaaw iniya ka fadhiida ujeeddo gaare io waddo madaas eedliniinfa feedaano oo sugaan i murtulaka daboolow siya waddoodiye liniin gorano ilow adiina mooshiidii
wallaahi awaa horta ruwaayado iyo heesaska oo la suubiyaw ama abwaan suubiyaw wayla ku kooba maayaana ma aragne waldhi iyo waldhiidoon iyo walmadaas la roogo iyo wayba kii sheegay kullina haddan wayba leyin wedi leyin wado isan ujeede kasaasan ujeedo naftaas in ujeede araan laakin naxwe ahan wedi araana doodow magaaga doogay wedi leey ujeede leey kaas marka lawalba wedi leeye marka riwaayada jeelhaan walan suubiye iyadoo jeelhaan lain suubiya waa siyaasa kaho naftiye la kalifaage siyaasa ka hoos jirta waana jeelo matalan ba adamadanaas heeskan oo leeye hakaba binaansha luuso kataala yani wirbaare ee boordhaysa ee bayla ruugdo madili leeye dhulku ini lan walba isku falawlaase maanaa lan walba isku falohay barwaaqadiis dadshayna dad wal og male indhoolow yah lan walba oo banaanka cadaan midow dhulkuha falaaya wallaahi aqwada fanka oo horsugan waybua fankii mareedii qiimi lahaayey way ka qiima lahaayey dadka oo mas-uuliyiinta ah iyo fanka jila matema haddii aan haku qaada maxamed siyaad barre fanka jila maxaa ale samatar lamadiiba geeriyeeden ilaahi naxariis yani qofka shaksiyadiis weli usu markaas maaragna bani aadan waay magafe ilaahay walaa ku dhiyo kore laakiin may haayeena dad fanka jira macnaa مثلا ما يكن شيء يعني سوماليا ويكو جري آه وابل oo afar kooxood dambe ka maaso way ku jaray horse oo shaniin iyo saddex kooxood dambe ka maaso way ku jaray maarne hegan oo shaniin iyo saddex kooxood dambe ka maaso way ku jaray yacni gurwadayaasha oo la arrin jiray maaragna iyana magaagoo la haayeen iftiingaa jirta walbarashooda idinka talagalay way jirtay asluubta oo idinka talagalay oo iyona koox aan gaar ah intaas iyo haanu badan haanu jabhadowa jareen oo arooha ku dhaheen oo sidon ethiopia hiyaa ku dhaheen oo baka kale eraay intaasaa mashargaalas beryo ciidan ahaayeen garaabi gaalaayeen guni gaalaayeen mashara gaalaayeen ya baremiya gaalaayeen geeka askarigiya wala socaama waa isna dase marka yani fankii way lahaayeen xarumo lahaayeen way lahaayeen unama diuna horseed howlo una fuliyaan abri abrir una yani sanad gurigii ciidamada una suubiyaana basa nin fidhiinin walaahi dhan kombad mila laha nin dhikaay saddex bila afar bila ninku bahaay heesa mualif kulli ya geeka dadkii geekoley linwerdhidee walaago bes biyo lisasiya afan ma gadarano saas marka walama xigmu xigmadan way baahan tahay yani weliba wadaa kumid ata soomaaliya may bajareen lama la xajidood maay iyo maxaa tiri wala kasi
hata way bajareen in isla markaasi usi eed un horumaray afka maxaa tiri may sababay ha maxaa tiri way sababay maaragnay yani runtii horta maay iyo maxaa tiri haddii la la fiiriyo ama la qiimooyo asalka maayo maayaa weyn maayaa xoog badan maayaa miro badan laakiin way buaha maxaa tiri boqolkii siyo tug ishan walaa ka hadalaasa maayo walaa yogaynu wayana yani oo lamada luuqadood ba ilaahay abuuriday إلهي آيات سويت أري بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لقد قصت إلهي أبو قيمي لا تأني لا قيمي لكن ما يا السمع بقول كيف سيتوك الشغنة مايو بقول كي تمم عربي ومحاتي بقول كي شن يا يوم والكذا درس ذا مثلا ما مدانا تسارعنا كثير مثلا ما حد هراب اي ام بي هراب ونو هراب مديرية اي ام بي ونو مدير دسلات ايه سمال ايه سعادة اي ماله سمال سع مال ارنيا ونو ما يراس مركا ايه يعني ايه هذا مين قدر تسوي لي جاي قشيم قشيم وين ران لانك ما تدري انت كجورو ميلي فلاين انتير اتو شكرا كهكذا قشيم اران ما ما يرجعني guryaha la daago lankii geelgabaa gashiime guryaa la daago macnaa gashiinka dad macnaa saara dheli jiran gashiin af maayo laakiin dadkaas may ka dadaaleen fanjo waa hormariyeen maalgeliyaayaan dhiimooyaayaan weeragaase jaamici dambatalma cadiraawi ma jaamici aragta yacni heesas wasiirka arrimood dibadda aragdi yani waa fanaan waana holisna haysid macnaa fanka qiimi ka leeyi sida carabta oo kale qiimi waayaan laakiin ana weli reygeka laakiin kataarik dheere ahaa kii heheesayle maaha eh moralka balku dilayba ma gobola ilaa walka la keentara isku dhaaf maska waa ja fikirka dhanaa laku dilay afka maay kama reedin dhikeebale ya afka maay kama reedin dhikee tan arkin sheegahay bway da yani datay maqim waayayaan fanaanintii waan ay aruuriyay dadka fanaaninta kasi meelika aruuriyay male idaacado naftiyo way soo bidohayaanaa maaragna yani meeloogaas kale dadkan kale waa nyogayna degayin hal erey may ee marha ku dhiyaw
iyo oo lahan koobo korna haldoorka maxamed cusmaan canjeex taariikhda iyo weliba sooyaalka soomaalida ee uu sakilayay deegaanadun iwalqobodtiishey yaa weliba weliba la ero kore ma eh haano laha koobo koro weli kumid tahay abwaanka maraykii unsurumi inay la abtago afmayka adaka hadalaas ee geeka madi'inka yarta hooba ada ongorodaana le qaamuus i alifmaay xaraf dhikamaw shaqal ishible ee ka qoran buug kaasoo abwaanka uusa ku dhikaw jaamacado ka yaalan beledkumbaydhow markiisuu la hadalaayi idaacadda warsan yaway baa ku hadalay abwaanka ruwaayadda deel iyo miim sidii kakoyti iyo sidii usan alifi iyo ujeeddadii markaas usu ku lahay usu oo ereyada hees ku mid eh heesoo ka jar ruwaayaddaasne eedanku sheekoy waana unduubi idaacadda warsan yamay ba sheegay in ruwaayadda deel iyo miimow dariigoy dooda jartee su'aal da'wiinga laha iyo dadabe oo usu eedanku faahfaahiy afyaalka waana ha ka jeediyaw dareenka dadka le deegaanadu dhulshoo sidii u se-eye ee eedka anfayle i sidiiyo un moogiyin waako abwaanka oo afgeyniinka qaadaw heestaas kubacdina un hasiin dhii doona heestan oo dhammaystiran oo usa qaadaw fanaanka cusmaan ajeyow waysin kaasu sidii korea heeskaas deli meel raw wayba kumid ee deli miimow dariigooy doodaa jarta lakii daraawaw dadka madila dahubaba su-aal dawiga lahi dadabe del iyo miin hoob la singara digli mafluwi waa hadalka wala gaabi kelmada laha gaabi del iyo miimow dariigooy doodaa jarta lakii daraawaw dadka madila dahubaba su-aal dawiga lahi dadabe dalaalatiin dunya daagsadaasa diintii islaamka door sheectiin dadantiina mafudi diidiina duulkii rasuulkaa dareersho latiin hatana dalabaa latiin isag maysin daar su-aalaas dawigodole way baa ka duubantaa isdugsi laantin idarajekii helooba daruneeshii maay helshay dugudaaw deegdahaani lahaayeen lan kale hadha waayaan walwalba siyaayaan kii jona dugudaayaan daruneeshii maay helshay dugu helshay dugudaaw deegdahaani lahaayeen dibidoysantinsiinka dabooladaayaan dambalaha ku jeedi danee wal ingalaay daar gabaarahaay dan masiinka jaro dayna sindigey duulii dhaladi idiirkowa atina degankin anduubada isku gooye dabarka usoo naaxibiis iyo walaaj iyo kulligoodooda muusika kaban iyo falowlaka tumaha yaala warsan kasi hadday dan afteesi ku dheeji kore laakiin maaragna cajalhaan maaragna hay
Dilimi maudri goy, dola jete. Dilimi maudri goy, dola jete. Liki tarawa udat kamadi, luka hawa Waldawima, lahanin dirbe. Dinti Islamka dorsheetiin deganti mufudi diidin duulkii rasuulka daran shoolexdiin mufudi diidin duulkii rasuulka daran shoolexdiin hadana dalabaa latiyeela isumaysiin daari hadana dalabaa latiye isumaysiin daari su'aalastay maalalle way baa ku duubantaa Taymoodalle way baa ku duubantaa isdugsanantii darajokii herooba duruneeshay maaye meeshay dubadaa darajokii herooba duruneeshay maaye meeshay dubadaa maayeen dubbidaysantiin siinka indha daboolagaaya siika tan dambalaha ku jeedi tani walin gaali taal gabaarahaase dambalaha ku jeedi tani walin gaali taal gabaarahaase tansinka jiko insudaahidee beisa siindigee Duliya daladi dirko waayetin degunkiingan duubada suggooyaa dabarka suggooyaa dabarka suggooyaa dabarka suggooyaa dabarka suggooyaa dabarka
mar kale ka dheejiyey hees ereyadii use qori abwaan maxamed cusmaan canjeex oo use gaadaw fanaanka edkamay ele eraw cusmaan maxamed cajayos taasoo ereyadaya ku mid ahayeen burnabadego barwaaqadun badano
Bernabadego, barwaaqadu badno, barkayma, barisu, burud ku yeera, ka ahla. Bernabadego, barwaaqadu badno. ಬರಕೈಮಾ ಬರಿಸಲು ಬರುತ್ತುವೆರ ಬೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೆರಗ ವಲ್ಕಶೋ ಉವಿಯ ಬುರ್ಗದ ವಾಲ್ಗೀಲ ಬರದೆ ಇಲ್ಲಕೋ ಗುರಿಯೋ لحبيت وهاي يبرغا والترشو وبيا برغدا والكي لبرزي إن لكو بريو لحبيت وهاي ಹೆಂಬರಿಗು ಕೋಹೆ ಹಿಂದೋಗ ಬರಿ ಬಕೈಲೆಗಾರದ ಅಕ್ಕ ಪೂಯಿಸುಮ ಬಿಲ್ಲೇರಿದು ಹಾಯೆ badi bakailega rahda hakboisno kabileredo haaye Didi inidig oo inisbahoysne walma balugayaad baatilkii maride bentiyaalete shalba waa la hugiye dimidig oo inisbahoysne walma badugayaad baadilkii maride bentiyaalete shalba waa la hugiye berko injedsada berko injedsada berko injedsada ilow heestun ini jarta oo abwaan maxamed xasan cusmaan canje haldoor mu'alif taariikh qore e walbadan halgamaae ini is alifi cusmaan cajaayib fanaankii edkamayaay ini qaadi ama waa bajara mad haliintoba inin dheegni lukuyaaw ini isa qaadi heeskun adiina ma oshiidi may weeli inin dheegnoba suurtagal eh hob ad dheegdini kooy ndhug weeldhooy maka galna ilen daraawka maansada afka maayka baa kii badan taasna may ee taasna ma eh too likiinka diimaaw weli likiinka diima waayne ya weli etaa mi'iidi ehelka abwaan maxamed xasan cusmaan canjeex wakhtiga ingiliya ereyadun heeskunka jara iniyo walkulu bahaan iniyo walkulu bahaan oo beerogaas barwaaqada leh een bara ku kooyahanbayta moohay inikoo buryaankii kutegedi lahaay e kuweeldhedi lahaay wahad awshay anreebi e abwaanka ankuweeri berengnabaddegow siyo un weeldhadan dareen iyo fiilmi dheeraan iyo ka shal gorodaayan idowsho ii rafiiqsho yacdan hayn adiinama u sheegi afyaalka gorosho dheeriye dalkun i dadshay i weliba lahjadiyo welibana jartey ini usu walbadan usu ku eri deegaanadun ilow dadkiyo nagaden dad dhagahaboogun leh oo hangi isuuf sinyeer anfuulo ilow adiina ma u shiidii dhugunsidiyaal jimaadun qiibtii koowaad e haldoor abwaan maxamed cusmaan canje mareegdiis unuku ku hadalaani inti usahajari walaayo usahanqobodii bulshadun yoonun ogayna waana e qaybtii tuman i koowaad ee barnaamijkii adiina ma oshiidi ee mareegdahay jimaadun intaha ka reebaan intii barnaamij kun koolo too e reed anku kuluma doonno hoob ilaahay era maysiinku ku tabeey bariigalfayle fiyaawan i nebad iyo salaanta muslimkooe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu
delimino diligoy doodaa jirte lakii daraawaw dadka madii lagahawooba su'aaldawima lahayin dirbe lakii daraawaw dadka madii lagahawooba